si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobey ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay
salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka taakulo ee idaacadda snaai oo aad ka dhegaysataan mawjadda f m sideetaniyotodobadhibictodob magaartiisa barnaamijka taakulo khamiis dhaaf walba ayaad ka dhagaysan kartaan radio snaai ee magaalada jowhar waxaana idinla socodsiin doona anigoo abdaxsiid xasan maclin qeybaha dambe dhegaystayaasha ayaa qadka taleefonka loo furi doonaa si ay barnaamijka kaga qayb qaataan oo ay aragtidooda nala wadaagaan markaana ku soo dhowaada qaybtii toddobaad ee barnaamijka taakulo ee radio wisnai
dhegaystayaasheenna qiimaha lahow kusoo dhowaada qaybtii toddobaad ee barnaamijka taakulo oo ah barnaamij aan uga hadalno waxqabadka iyo howlaha hay-adaha iyo sanduuqyada qaramada midoobay ay ka wadaan soomaaliya barnaamijka taakulo waxaan idinkaga haqabtirnaa xogo iyo macluumaad muujinaya taageerada joogtada ah ee ay qaramada midoobey la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed taakulo waa barnaamij khamiis dhaaf looga baahiyo idaacaddan aan hadda idinkala hadlayno iyo kuwo kale oo badan
toddobaadkan waxaan barnaamijkeenna ku qaadaa dhigi doonaa
waayo dad marka horeba maaragtay soo barakacay oo waxbaba gacanta ku helin bay iskaga badnaayeen marka in uu kaabay oo noloshii ay u noqotay bilow waart wax adigu uun ay ku yar hiran karaan oo wax ku sugi karaan ma garat wax kastoo u daalmashe waxna noogula daraya alxamdulilah shukra dagaadda wax soo saaran karaan hor wax soo saareen ma maleyni
codadkaasi aad maqlayseenna waxay hordhac u yihiin waraysiyo aan la yeelanay xubin ka tirsan hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay ee w f b mas-uul ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland iyo qaar ka mid ah dadweynaha ka faa'iideystay mashruuc lagu horumarinayo wax soo saarka dhinaca beeraha oo laga hirgeliyey gobolka gado kaas oo loogu talagalay qoysaska danyarta ah si aad uga qayb gasho barnaamijka oo aad u dhiibato fikraddaada fadlan soo wac idaacadda aad barnaamijkan ka dhagaysanayso adigoo aqoon ku salaynayana nala wadaag aragtidaada ku aadan shaqada muhiimka ah ee ay hay-adda w f b ka hayso dalka soomaaliya
waa hagaag guutaalo intaynaan gudagelin barnaamijka balse kooba noogu dulmar waxqabadka iyo shaqada hay-adda w f b ay ka haysa soomaaliya hay-adda w f b waxa ay dalka soomaaliya ka shaqaynaysay muddo aada u dheer iyadoo ka fulisa howlo badan oo muhiim ah kuwaas oo loogu talagalay badbaadinta nolosha dadka wajahaya cuntola-aanta hay-adda w f b waxa ay ka shaqaysaa sidii dadka soomaaliyeed ay ugu caawin lahayd inay iyagu iscaawiyaan amaba ay awood ugu yeelan karaan inay hormariyaan noloshooda iyadoo la dhisayo nidaamyo ay ku maareyn karaan noloshooda w f b waxay sidoo kale ku caawisaa dadka nugul cunto iyo nafaqo iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah noloshooda ilaha dhaqaale ee loo sameeyo dadka nugul ayaa ah kuwo gacan ka geysan kara inay maareeyaan noloshooda muddada dheer arrintaas oo ku caawin karta dadka inay noqdaan kuwo u adkeysan kara dhibaatooyinka isbedelada cimilada iyo abaaraha hay-adda w f b oo la shaqeynaysa wasaaradda beeraha ee soomaaliya ayaa gobolka gado ka hirgelisay mashruuc kor loogu qaadayo waxsoo saarka beeraha mashruucan ayaa ah mid loogu talagalay in dadka lagu baro xirfado la xiriira tabacashada beeraha gaar ahaana qudaarta sida yaanyada basasha digirta iyo noocyada kale ee dalaga beeraha wax soo saarka noocan ah ayaa dadka u saamaxaya inay dalagga ay soo saaraan ay qaar cunaan qaar kalena ay ka helaan nafaqo inta kalena ay iib geeyaan si ay ugu daboolaan baahiyadooda kale masaariicda noocan ah ayaa looga gol leeyahay in lagu yareeyo ku-tiirsanaanta kaalmada dibadda maadaama dadkan lagu caawinayo inay iyagu soo saaran karaan dhaqaalaha ay noloshooda ku maareynayaan dadka ka faa'iidaystay barnaamijkan beeraha ayaa u badan qoysas danyar ah oo horey kaalmo cunto oo dhinaca nafaqada ah uga heli jiray w f b weli dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka taakulo oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbinno guutaalow een mashaariicda noocan ahi waxay ka caawin karaan bulshooyinka nugul inaysan mar kale ku laaban xaaladii cunto la-aanta ee ay soo mareen maadaama hadda ay heleen xirfado ku saabsan dhanka wax soo saarka beeraha haddaba si aan wax badan uga ogaano howlaha w f b ay ka hayso soomaaliya ayaan waraysi la yeelanay siisaar arooyo oo ah madaxa hay-adda w f b ee soomaaliya waxaan uu ugu horeyn ka hadlayaa sababta ay muhiimka u yihiin mashaariicdan gacanta ka geysanaya adkeysiga muddada dheer ee ay w f b ka hirgelisay dalka Thank you for the question. It's very relevant for what WFP is doing in Somalia. WFP will always be ready to assist the people affected by shocks like floods, drought, locust infestation, any any emergency response. We we have been always.
waad ku mahadsan tahay su-aasha oo ah mid aada xiriir ula leh and waxyaabaha w f b ay soomaaliya ka qabanayso very w f b important also waxay mar kasta sii wadi doontaa population, inay namely taageerto people dadka ay saameeyeen gariirada ay ka mid yihiin vulnerable daadadka to this.
iyo abaaraha iyo sidoo kale duulaanka ayaxa So we waxaan need sii to wadi doonaa taageeridda iyo hirgelinta we need to jawaab celinta arrimaha deg dega ah laakiin waxaa xusid mudan in dadka awood loo siiyo inay noqdaan kuwa la yimaada babacdhig grow into a islamarkaana uu yaraado nugeylkooda ka hor inta aysan dhicin whole.
dhibaatooyinka daadadka ayaxa iyo abaaraha marka waa inaan diyaarinnaa And waa inaan WFP tababarnaa waa inaan siinaa agabka qayb ka qaadan kara long inay term kobcaan zero harm.
arrintaasi waxay dadka u soo hooynaysaa sharaf iyo isku filnaan yoolka muddada dheer ee w f p waxaa weeye in la cirib tiro gaajada soomaaliya iyo caalamkaba waa in laga cirib tiraa gaajada si taas loo gaaro waxaan xoogga saaraynaa sidii loo yarayn lahaa ku tiirsanaanta gargaarka bini'aadannimada w f p na waxay mar kasta ka shaqayn doontaa in bulshadu ay noqoto mid la timaada babacdhig iyo adkaysi That is space for the population to be more resilient and self-sufficient.
marka sidee ayaad ula shaqaysaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya si loo gaaro yoolka ah in la ciribtira gaajada Yeah, zero hunger, achieving zero hunger is a very complex challenge that requires a holistic approach. It requires a combination of institutions. The Somali ciribtirka gaajadu waa arrin culus oo isa saaran una baahan xal guud waxay u baahan tahay inay iska kaashadaan hay-adaha kala duwan hay-adaha kala duwan ee soomaaliya waa kuwa ugu habboon ee arrintan horumarin kara siina dhaqaajin kara maadaama awoodda hay-adaha dowladda soomaaliyeed ay soo kobcayaan w f p soomaaliya oo la shaqaynaysa ama taageeraysa dowladda soomaaliya waxay waxqabadkeeda waafajinaysaa boqolkiiba boqol qorshayaasha dowladda sida qorshaha horumarinta qaranka ee n d b qorshahani wuxuu muhiim u yahay wada shaqaynta iyo kamiro dhalinta qorshayaal aan doonayno dhammaanteen inaan xaqiijinno si xal loogu helo dhibaatada dhanka cuntada muddada dheer w f p waxay la shaqaynaysaa sidoo kalena taageeraysaa dowladda si dowladda loogu caawiyo xoojinta hay-adaha dowladda taas waxay dhammaanteen nagu caawinaysaa inaan ka wada shaqayno safarka baabi'inta gaajada taasi waa dhinaca muhiimka ah ee istaraatiijiyad dhidiba adag ku qotonta oo u saamaxaysa dowladda inay la wareegto dhammaan adeegyada islamarkaana xaqiijiso in gaajada laga cirib tiro soomaaliya for the government to take over all the services and to make sure that zero hunger is forever in Somalia.
aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa siisaar arooyo oo ah madaxa hay-adda w f b xafiiskeeda soomaaliya welina dhegaystayaal waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka taakulo oo aan khamiis dhaaf idinkugu soo gudbinno haddii aad nagala socoto baraha bulshada ee unsom fadlan noo reeb aragtidaada hase yeeshee dhegaystayaal aan markan u gudubno hooyo nuuriyo ibraahim oo ka mid ah dadka ka faa'iidaystay mashruucan beeraha ee lagu taageerayo dadka danyarta ah iyadoo nooga sheekaynaysa waxa iska bedelay nolosha qoyskeeda tan iyo markii ay ku biirtay mashruucan waxaan idinka raali gelinaynaa dhegaystayaal tayada codka nuuriyo oo aada u liidata maadaama aan ku waraysanay qaadka teleefonka wax kastoon u baanlashe lacala noogula daraya alxamdulilah shukra dagaa wax soo saaran karaa nagu kor wax soo saareen uma maleyni jire hadda khudaaraan soo guranaa beerta khudaaraa noogu taalla hoostaa noogu taalla kabsar caleynaa noogu taalla galeybaa noogu taalla galeyda waan soo guranaynaa balka waan gabanaynaa badarka waan ka dhuraynaa koostada waan soo gadanaa waan guranaynaa qaar waan gabanaynaa kabsar caleynta waan soo guranaynaa waan gabanaynaa waxbaan kusii gabanaynaa dalagin dalkooda kusoo galnay hadda midaan aan joogno maanta ismalaa wallaahi ba alxamdulilah dad caqli hesho fikrad hesho hay-adda inad ilaahay khayr ha siiye hay-adda nagu taakuraysay fikraday noo keentay fikrad aad bay u mahadsan tahay taasina dhegaystayaal waxa ay ahayd hooyo nuuriye ibraahim markana aan u gudubno waraysi aan la yeelanay cabdifataax maxamed oo ah agaasimaha waaxda badbaadada beeraha ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka jubbaland cabdifataax ugu horeyn kusoo dhawow barnaamijka taakulo su-aasha ugu horeysaan raba inaan ku weydiiyana waxa ay tahay maxay tahay saameynta wanaagsan ee mashruucani ku yeeshay nolosha barakacayaasha iyo bulshada deegaanka ee gobolka gedo ee walaale saameynta uu ku yeeshay markii aa laga eego dhankaad sheegayso oo dadka gudaha ku barakacay gobolka gado waxa weeye saameyntii uu ku yeeshay in ma garanaysa haye barnaamijku uu kaabay dadka qaybo badan oo noloshooda ka mid ah dad marka horeba ma aragtay soo barakacay oo waxbaba gacanta ku heynin bay iskaga badnaayeen marka in uu kaabay oo noloshii ay u noqotay bilow maarta wax adigu uun ay ku yar hiran karaan oo wax ku sugi karaan ma garat marka waxaa ka mid ah in dadkan marka horeba ay ahaayeen dad baradoodii iyo guryahoodii iyo hooygoodii iyo xoolahoodii kasoo barakacay markay yimaadeenna gacanta aan waxba ku haysanin oo dhaqaale iyo lacag yaan gacanta ku haysanin hadday wax u baahataan inay magaalada kasoo gataan ay noqonayso kasoo iibsadaan wax walbo waxaan ku yidhi marka waxa weeye inay khudaaraha noocyada kala duwan oo ka mid ah ma garanaysaa koostada kaaroodka barbarooniga yaanyada waxaas waxay ka anfacday wax badan oo kharashkii ka geli lahaa suuqa ay la aadi lahaayeen masalan haddii tusaale ahaan ay qaadan lahayn lacag oo laba dollar lacag dhan ay suuqa kusoo aadan kusoo adeegin lahaayeen hal dollar camal ayaa u baaqday meeshaas oo wixii iidaan ahaa ay kusoo iibsan lahaayeen oga baaqday saas darteed halkaas way ka anfacday oo halkaas waaba wax weyn bay uga kaaftay oo dadkii inayna ma garanaysaa lacagtaasi ay u baaqatay noqotay wada shaqaynta marka waxaan leeyahay in horey loo socdo oo wasaaradaha hay-aduhu waxa weeye waxaan in waaro haddii la rabo oo hal waaro uu noqdo in la kobciyaa weeye dadka bixinaya adeeg bixiyaasha oo xifradoodoo la dhiso dhanka ma garanaysaa laga taakuleeyo gunooyinka ay qaadanayaan markaa kadib waxaa imaanaysa in adeegaas inuu joogto noqdo waxaa kale in mashaariicda la fulinayo in mar walbo loo eego baahida dadka baahida dadka dadka kolba heerka ay marayaan waayo inuu qofkan gacanta ku hayo gacanta lagu hayo mar walba waxaa ka fiican inuu asaga isku filnaansho gaaro meeshii lacag un la siinayay maanta in dadkii beeralayda ahaa oo dadkii soo qaxay oo deegaanka dhexdiisa kusoo qaxay oo soo barabaxay haddii la caawiyo oo la dhahayo beertan miyaa ahaa maxaa u baahan tahay cagaaf baa u baahnay matoor baa u baahnay dhag la siiyo cabdifataax marka muxuu yahay qaabka ugu wanaagsan ee loo sii xoojin karo iskaashiga noocan oo kale ah oo ka dhexeeya dowladda iyo qaramada midoobay wallaahi waan wada way fiican tahay maasha allah xiriir fiican baan leenahay oo aad u fiican run ahaantii waxaan dhihi karaa de mathalan oo kale wasaaradda beeraha aad waxa ula shaqayso hay-adda un-ta ee weliba fow loo yaqaano fow baa aad noola shaqaysa waxaa kale w f b na iyadana way nala shaqaysaa oo say u shaqeeyaan waxaa ka fiican bay la tahay oo aan ii muuqato oon ogahay waayo mashaariicda ay wasaaradaha wadaan ayaga gacanta ku wadaan un-tana sida fow oo kale ay bixiso oo waa mashaariic waaweyn oo horumar ah oo kanaalo la dhisayo meelo xarumo tababaro oo dadka beeraleyda lagu tababaro meelaha la dhaho farmer advisor center xarumaha wacyigelinta beeraleyda oo kale barnaamijyadaasa socda marka inay halkaa laga sii ambaqaado hore loo soo socdo hay-adaha kale un-tana taa markay saa samaysay midna inay maaragtay midba ay dhinac ay ka taageerto bay la tahay
aad buu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa cabdifataax maxamed oo ah agaasimaha waaxda badbaadada iyo beeraha ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka jubbaland waxaana uu u waramayey barnaamijka taakulo si aad uga qayb gasho barnaamijkan soo wac idaacadda aad hadda ka dhegaysanayso barnaamijka adigoo aqoon ku salaynayana ka jawaab su-aasha ah sidee u aragtaa taageerada joogtada ah ee w f b u fidiso qeybaha bulshada nugul ee shacabka soomaaliyeed haddii aad barnaamijkan kala socoto baraha bulshada ee unsom fadlan noo reeb aragtidaada intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa qaybtii toddobaad ee barnaamijka taakulo oo aan uga hadalnay qaybo ka mid ah waxqabadka hay-adda w f b ay ka wado soomaaliya tani intaan dib uga kulmi doonno barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal waxaad aad dhegaysateen qeybtii toddobaad ee barnaamijka taakulo ee idaacadda isnaay oo toddobaadkaani aan kaga hadalnay taageerada ay dadka soomaaliyeed u fidiso hay-adda w f b su-aasha toddobaadkan ayaan isla soo gaarin dhegaystayaal sidee looga faa-iideysan karaa taageerada hay-adda w f b ay siiso dadka soomaaliyeed ee ay isbedelada cimilada saameysay markale haddii aan ku celiyay su-aasha toddobaadkaani ee dhegeystayaasha ay nala falaqeyn doonaan ama ay aragtidooda nala wadaagi doonaan dhegeyste sidee looga faa-iideysan karaa taageerada w f b ay siiso dadka soomaaliyeed ee ay isbedelada cimilada saameysay waxaad dhegeysteyn kala soo xiriiri kartaa lambarka idaacadda tiriskiisu uu yahay fura afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal furuhu waa afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaa si toosa nagula soo xiriiri kartaa dhegeyste adigoo nala falanqeynaya ama aad aragtidaada nala wadaagaysida sidee looga faa-iideysan karaa taageerada hay-adda w f b ay siiso dadka soomaaliyeed ee ay isbedelada cimilada saameysay barnaamijkan alaaba dhegeystayaal waxaan aan kaga hadalnaa oo khamiis dhaaf walba aad ku dhegaysataan hay-adaha qaramada midoobe iyo sida ay u taageeraan ama taageerada ay ugu muujiyaan dadka soomaaliyeeda toddobaadkan barnaamijka taakulo qeybtii toddobaada waxaan kusoo gudbinay oo aad ku dhagaysateen taageerada iyo waxqabadka hay-adda w f b su-aasha toddobaadkan ama sheekada toddobaadkan dhegeysta sidee looga faa-iideysan karaa taageerada hay-adda w f b ay siiso dadka soomaaliyeed ee ay isbedelada cimilada saameysay lambarka idaacadda ayaa si toosa ula soo xiriiri karta adigoo soo garaacaya furo afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal furuwa afar toddobaatan iyo sagaal siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal waxaa xusud mudan dhegeystayaasha caalamka ku sugan ay naga dhegeysanayaan qeybaha baraha bulshada sida youtube-ka radio snai iyo bejka facebook aan ku leenahay snai radio oo dhegeystay haatan si toosa aada nooga dhageysan karto meel walba dunida ka joogto sidoo kale dhegeystayaasha ku sugan deegaanada iyo degmooyinka gobolkani shabeellaha dhexena waxay naga maqlayaan mawjada f m siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo magaartiisa dhegeystaha khadka taleefonka ku jira markaan helo asalaamu calaykum
calaykum salaam soo dhawo walaan noo sheeg magacaad halkaa joogto
sahre maxmed oo joogto bulacali
saare soo dhawow bal haddii aad dhegeysatay qeybtii toddobaad ee barnaamijka taakulo sidee looga faa-iideysan karaa taageerada hay-adda w f b waa ka xumaa dhegeystaasi qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeyste sidee looga faa-iideysan karaa taageerada w f b ay siiso dadka soomaaliyeed ee ay isbedelada cimilada saameysay fura afar toddobaatan iyo sagaal sideetan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal ayaad lasoo xiriiri kartaa si aad barnaamijka uga qeyb qaadato anagoo qeybihii ugu dambeeyeen aan kusii shaqeyno laba ama hal dhegeyste ayaan aragtidiisa sii doona dabadeedna barnaamijka ayaan soo gabagabeyn doonaa su-aasha toddobaadkan ama sheekada toddobaadkan sidee looga faa-iideysan karaa dhegeyste taageerada w f b ay siiso dadka soomaaliyeed ee ay isbedelada cimilada saameysay barnaamijkan taakulo khamiis dhaaf walba ayaad kaga dhegeysan kartaa idaacadda snai ee mawjada f m siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba magaartiisa guud ahaan intaasna waxaan kusoo gabagabinayaa dhegeystayaal barnaamijka taakulo idaacadda sanaay aad kala socoteen barnaamijka waxaa lala socodsiinaya anigoo abdicasiis xasan macalin dhegeystayaasha barnaamijkan uu seegayna waxay dib kaga ah, baaran karaan bogga internetka radio snai dotso intaasi ka hor nabadgelyo
ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala soomaaliya si aad wax badan uga ogaato waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala soomaaliya dhegayso khamiis waliba oo saaro idaacadda aad ugu jeceshahay ma dhegaysataa barnaamijka taakulo dhegayso barnaamijka taakulo oo ah barnaamij ka hadlaya waxqabadka hay-adaha